bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo taliska booliiska soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen raggii xalay magaalada muqdisho kusoo tuuliyay hubiyayaasha khasaaraha u geystay dadka shacabka ee ku noolaa xaafado ka tirsan degmada xamar jajab ee gobolka banaadir wasiirka arrimaha gudaha ee federaalk ee xukuumadda soomaaliya oo wafdi hogaaminayay maalintii shalay ay gaareen degmada buulabird ee gobolka hiiraan ayaa ka hadlayaalka uu marayo dhismaha maamulka loo sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeella dhexe oo jowhar ka socda wasiirka amniga gudahana waxa uu sheegay in ammaanka gudaha ee degmadaasi buulabirda uu had yahay mid wanaagsan islamarkaana laga wada shaqayn doono sidii loo furi lahaa waddooyinka soo gala degmadaasi maanta dalka jabuuti waxaa ka bilowday doorashada madaxtinimada ee dalkaasi iyadoona toddoba musharax oo uu ka mid yahay madaxweynaha haatan talada haya dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geyle ay ku tartamayaan doorashadaasi wasaaradda boostaha isgaarsiinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in wadashaqeyn adu wanaagsan ay ka dhexayso dhammaan dowlad goboleedyada dalka maamulada aanilahada wasaaradaha dhanka boostaha u qaabilsan akhbaaraadka caalamigan waxaa ugu waaweyn boqorka dalka sacuudi carabiya boqor salmaan bin cabdilcasiis ayaa boqosho shan maalmood qaadanaysa waxa uu ku joogaa waddanka masaarida
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fm ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebookga rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo jimcaha sideedda bisha afraad ee abril sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka dhegaystayaal intaasi qodobadii wararka ugu waaweynaa ay ahayn haatan warkii oo faahfaahsan taliska booliiska soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen raggii xalay magaalada muqdisho kusoo tuuriyey hubiyayaal khasaare u geystay dad shacab ah oo ku noolaa xaafadaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir hubiyayaashan oo xalay abaare sideedii ku dhowaad aan idhahdee toddobadii fiidnimo kusoo dhacay qaybo ka mid a degmooyinka aan idhahdee degmada xamar jajab ayaa la sheegay in ilaahay haatan ay laba qof ilaa ku dhowaad labi toban kalena ay ku dhaawacmeen obiyaashaasi oo dhammaan la sheegay inay khasaaraha dadka u geysteen ahaayeen dad shacaba isla markii hubiyaashaasi ay soo dhicin ayaa ciidanka ammaanka waxa ay howlgal ka sameeyeen xaafadaha magaalada muqdisho waxaana la sheegay in rag saarna gaari minibasa ama hoomayda soomaalida u taqaano lasoo qabtay kaas oo la sheegay in hubiyaashaasi laga tuuray islamarkaana ciidamada booliiska gobolka banaadir ay gacanta ku dhigan gaarigaasi iyo raggii la socday ee hubiyayaashaasi soo tuuray markii howlgalka gaariga lagu soo qabtay kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha qeybta booliiska ee gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cali xirsi bare cali gaab waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa qaabka howlgalkaasi ciidamada ay ugu soo qabteen raggaasi falalka amni darada ee xalay ka geystay magaalada muqdisho
bismillahi raxmaan iraxiim abaarihii halkii saac oo fiidnimo baabuur hoobiyii saaran yahay ayaa wuxuu galay meel luuqa hoobiyuu riday xaafadda buulaela ee xabadu ku dhacday waxa uu dareemayba wuu cararay waddada wuxuu ku cararay via uganda wuxuu ka soo wareegay dukaanka ogoonta afisonu soo hormaray wuxuu la soo leexday waddada liberia wuxuu ku yimid isgoyska shaqaalaha koruu u leexday iyo xagga kilomitr for waxay isqabteen oo xabad isku bilaabeen oo damcay inay joojiyaan ciidankii booliiska ee ka tirsanaa qaybta guud ee booliiska gaar ahaan qaybta welyow cadde saldhigga bakaaraha oo joogay xajiirada loogu magacaabo xaaji baas ciidankaas markay isfahmi waayeen rasaasaa la isku bilaabay baabuurkii oo hoobiyii saaran yahay wuxuu yaalaa goobta hadir baabuurkaas waxaa ka degtay sidaad naloo sheegay afar nin oo nin dabajaax wato oo nin aaka wato oo labay dhaawac tahay labadii dhaawac ahayd waxay galeen guri haddaba aan gacanta ku hayno mootaa loogu yeedhay mootadiia qaaday isbitaalka madiino in la geeyey ayaa wararkii ugu dambeeyey ee aniga igu soo gaareen waa sida la ii sheegay baabuurka hoomey qalin ah a c afartan iyo kow labaatan iyo shan baabuurkaasi muddooyinkaanba baabuurka ka ugaarsanayay magaalada xamar ayuu ahaa haddeer waa la hubinaa markii la kelingareeyana meeshii ay ugu tala gashay dawladda insha allah ayaa la geyn doonaa xaaladda meesha ka jirtaa waa intaas adinka oo mahadsan saxaafadda sharafta leh ee saacaddan shaqaynaysa waxaad nala sugtaan intaa la kelingareynayo markii la kelingareeyo waxaan idin ogolaan doonaa inaad si nadiif uga qaadataan kilibiyada aad doonaysaan aadaan u mahadsantihin khasaaraha ee ka dhacay hoogayaasha xamar maanta dad badan oo shacaba ayaa ku dhaawacmay ciidan ahaan nin xaafadda deganaa oo booliiska haddar waa hayaa halkanna waxay cabaddii ugu horraysay ku dhufteen nin xidiglaa dhaawacaasi waa mid aad iyo aad u fudud oo bartax ku macay
aad buu maasihay kaasi waxau ahaa taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir cali xirsi barre cali gaab oo xalay la hadlayay warbaahinta kadib howlgal ciidanka booliiska ay ku qabteen gaarigii hubiyaasha kusoo tuuray magaalada tan muqdisho wasiirka arrimaha gudaha ee federaalk ee xukuumadda soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalintii shalay gaaray degmada buulabird ee gobolka hiiraan ayaa ka hadlay halka uu marayo dhismaha maamulka loo sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo magaalada jowhar ka socda haddaba tegitaankii wafdigaasi magaalada jowhar iyo waxyaabihii ay halkaasi kula kulmeen waxaa warbixinta inooga diyaariyey wariyeenna maxamed macalin xasan waytka wafdigan uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odoa oo ay weheliyeen wasiirka amniga gudaha mudane cabdirasaaq cumar maxamed iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha buula buurte waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey maamulka degmada ee qeybaha bulshada wafdiga ayaa kormeer lug ah ku soo maray magaalada buulaburte gaar ahaan xarumihii ku burburay dagaaladii dalka ka dhacay kuwaasi oo kale ah inji xafiiskii hore ee guddoonka xafiisyada dowladda hoose maxkamadda degmada isbitaalkii hore isbitaalka bishacas ay ku shaqayn jirtay oo iminka lagu dabiibayo bukaano kuwaasi oo qaarkooda wasiir odawaa guddoonsiiyey kaalmo lacageeda waxaana intii ay wafdiga kormeerka ku guda jireen ay wasiirada arrimaha gudaha iyo amnigaba ay bulshada ka xog wareysanayeen xaaladda amni iyo tan bulsho ee ka jirta buula burde intaasi kadib wafdigu uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha waxay kulamo la qaateen odayaasha dhaqanka qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada iyagoo warbixinno ka dhagaystay qaar ka mid ah odayaasha oo codsaday in dib loo furo waddada isku xirta buula burte iyo jalaalqasi ee aadha dhanka degmada jowhar wax badanaan dawladda ku dhaliilaynaa inay noogaga tirta ilinta oan la taaban taas waa codsananaa mashaariicda aad noo keenteen iyo waxaad noo sidaan dawlad waxa waa lama jujuqeeya iyadaa wax keentee waxaad noo keenteenna wax weyn allah ha nooga dhigo degmadan buulo burto waxaa lagu magacaabay shabeellaha dhexe iyo hiiraan inay magaalo madax u noqoto waan ogolnahay waan soo dhoweynay waa ku banaanbaxnay annaga iyo kulli soomaayirka magaaladana horkacaya waa ku soo dhoweynay xasan sheekh maalinku ku dhawaaqay ilaa haddeer waa u taagannahay
hadda annagu wasiirada noo yimidoo waxa weeye mucaarad maahin isku darsanka labada gobol mucaarad kumaahinoo kama soo horjeedno walaalaan nahay dhul ahaanna ilaahay baa isu keenna xijiya dhali ahaana iyo dhaqan ahaana dad isfahmayaan nahay ma diidanin muxuu ahaa dawladda ma diidaninoo kama soo horjeedno ha yeeshee waxa weeye waxaan naqaanaa dawladda waa naqaan dawlad ahaan baanu naqaanoonu aaminsannahay dalkaan iyo dadkaan inay xukuumaanaan ayaan ognahay guddoomiyaha degmada buula burde cabdicasiis cabdulaahi cabdi duurow oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in degmada ay u baahan tahay in dib loo soo celiyo adeegyadii bulshada dhammaan inta ku soo qayb gashay xabladdan quruxda badan ee soo dhoweynta wasiirrada nooga yimid dawladdeenna dhexe ee uu hogaaminayo wasiirkeenna arrimaha gudaha odawaa iyo wasiirkeenna amniga qaranka cabdirasaaq waxaan leenahay soo dhowaada buulaburto waatanaa reer buulaburtow wax badanaan wada hadalnay wax badanaan xantamaynay wax badanaan kor u fiirinaynay ayadoon xagasho lahayn oo xeer ah oo sharci waafaqsan oo xaquuq ah oo hadal xigmadaysanah oo macno samaynaayo dhisaaya degmada baahideeda ka hadlaayo waa wada ognahay kolba ayaguna waa og yihiin wixii jiro in meel laysugu keeno hadalkiinu saas ahaado ayagana aan ku soo dhawayno kuna soo dhowaadaan degmadii iyo dadkeedii iyo waxay u wadaan wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed ayaa sheegay in degmada buulo burde ay amnigeeda tahay mid laysku hallayn karo laakiin magaalada waxaa ka muuqata magaalo amnigeeda uu fiican yahay inay tahay magaalada waa soo marnay waa soo lugaynay magaalooyinka kaleeto aan tegaynay intaas sidaan usoo lugayn uma soo lugayn jirin runtii ayadoo welibana lagu yidhi magaalada buuliburtu waa xiran tahay dhinac walba waa ka xiran tahay amnigeeda ma fiicno haddana waxaa noo soo baxday amniga magaalada gudaha inuu fiican yahay wa- waxa ka dhiman waxa ka dhiman oo amniga magaalada bannaankiisa ahna Eh, waa howl annaga dhan oo wada taalo oo ciidanka amisom ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed Eh, raggii ahaa macawisneyda oo waagii aan qaban qaabin oo hawsha fiican ayagana waday Eh, ayagana waxaan rabnaa inaan yacni hawshaas aan sii wadno sideedii loo sii wado Eh, amnigana magaalada wixii ka baxsanna si fiican loo sugo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa ayaa sheegay in ujeedka socdaalkoodu ay tahay sidii ay u kuurgeli lahaayeen xaaladda amni ee degmada islamarkaana ay qiimeyn lahaayeen baahiyaha ka jirta degmada mudanayaal iyo marwooyin maanta waxaan idinkugu nimid dhowr arrimood midda koowaad inaan qiimayno wadciga ay degmadu ku sugan tahay maadaama ay u diyaargaroobayso inay noqoto madaxweynuhuna ugu dhawaaqay caasimadda labada gobol oo laisku dari doono ee dowlad goboleedka hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaan rabnaa waxaan rabnaa meeshaan dadka soomaaliyeed iyo cid allaaliya ciddii danaynaysa dhisanka labadaas gobol inaan uga hubinno inay dowladda soomaaliyeed ka go'an tahay caasimadda dowlad goboleedka hiiraan iyo shabeellada dhexe inay noqoto tahayna degmada buulaburg daanu magaalo taariikh leh oo mug weyn oo fac weyn weeye khayraad badanna leh wax yaryar oo maamulku inuu u soo dhowaada ahaa ka dhiman
wasiir odowa ayaa xusay in sabtiga soo socda uu jowhar ka furmi doono shirka odayaasha dhaqanka uuna rajo weyn ka qabo uuna ku rajo weyn yahay inuu midho dhalo shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana wafdiga ay dib u soo laabteen magaalada tan muqdisho intaas waxaa weeye lisoon rabaa inaan idinkugu daro shirka qaybtiisii labaad ee odayaasha dhaqanka haddii ilaa yidhaahdo magaalada buulaburda wuxuu ka furmayaa maalinta sabtiga maalinta magaalada jowhar magaalada jowhar haddii ilaa yidhaahdo wejiga doorashooyinka ergada iyo ba- xildhibaanada lagu xuli lahayna dhowaan baa loo gudbi doonaa
aad buu mahadsan yahay waryaheena maxamed maalin xasan waaydka oo warbixintaasi buliburda ka hadlaysay isagu ka hayso duway maanta dalka jabuuti waxaa ka bilowday doorashada madaxtinimada dalkaasi iyadoona lix musharax oo uu ka mid yahay madaxweynaha talada haya ee dalkaasi jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ay si aada ugu loolamayaan doorashada maanta ka bilow ka bilaabatay dalkaasi madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ku dhowaad labaatan sano oo ka ah madaxweyne islamarkaana waddankaasi waxyaabo fara badan oo dhanka horumarka dhaqaalaha gaarsiiyey inkastoo mucaaradka dalkaasi ay si aada uga cabanayaan dhanka doorashada markay timaado ay sheegeen in aysan jirin wax badan oo hufnaan dhanka doorashada ku saabsan hase yeeshee dalkaasi oo ku yaala meel istaraatiiji ah islamarkaana waddamo fara badan oo reer galbeed ay saldhigyo dhanka milatariga ay ku leeyihiin ayaa u muuqda mid si weyn dhanka siyaasadda gobolkan ugu qayb qaadanaya aga- guddoomiyaha guddiga doorashada dalkaasi kenya oo ka mid ah dadka ka qayb qaadanaya korjoogtada ka ah dalkaasi doorashada maanta ka bilaabatay jabuuti islamarkaana ninkan oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada afrika oo jabuuti ku sugan ayaa waxa uu ka hadlayaa qaabka doorashada dalkaasi jabuuti ay ugu bilaabatay iyo diiwaan dadka isdiiwaan geliyey iyo goobaha kale lagu codeynayo ilaa ay haatan cidda ay la kulmeen
nahay igaad aniga waxaan u imaaday waddankan anoo anoo ah guddoomiyaha guddiga doorashada kenya iyo guddoomiyaha guddiga do- doorashooyinka africa waxaan la kulanay wasiirka arrimaha dibadda waxaan la kulanay wasiirka arrimaha gudaha waxaan la kulanay guddiga doorashada siyaasiyiinta marka waxaana muuqataa si hadda aan arkayno maanta iyo shalayna waxaan kusoo wareegnay meelaha oo afka dhadhaban marka waxaana muuqata hadda jabuuti waa waa waa meel degan waaye hadda wax qaydaba iyo buuq ma muuqato marka waxay u- waxay u muuqataa eh, dadka iyo iyo dowladda inay isku diyaariyeen doorasho maaragtay oo oo aamine oo maaragtay kom- insha allah ma- maaragtay haddii ay ku guulaysaan oo aan qayli- aan qaali iyo muuqaal lahayn wadan kasta wuxuu leeyahay eh, siyaasadiisa wuxuu leeyahay maaragtay dadka shac- shacbiga iyo siyaasiyiinka joogaan wadankaas eh, hab hab- maaragtay ola dhaqdaan eh, ar- arrimaha siyaasada ay leedahay marka kenya marka iyo jabuuti horta iskuma iskuma barbaadin karo isku isku wadan maaha hadda haddii aan eh, gudoomiyahaan doorashadan ada u fiiriyo eh, jabuuti waa meel qabow waaye haddii aan haddii aan haddii aan ku fiiriyo kenya Eh, wa- iskuma dhigadi waa isku mid laakiin kolley sidaan u sheegay wadan kasta wuxuu leeyahay maaragtay eh, nidaamkiisa iyo siday maaragtay ku subiyaan eh, siyaasadooda waa adiga laba boqol iyo konton kun meelaas waaye dad oo aadi badan u aha Eh, dadka jabuutiyaanka maaragtay eh, tan ahaan horta ma badno hal iyo dhow waaye walahi hadda si aan eh, eh, nagu siiyeen eh, masraxaadka uu- uu- uu siiyey eh, wasiirka arrimaha gudaha jabuuti iyo xaafadaha kale oo maaragtay eh, balbala iyo carta iyo maaragtay intii inta gobol oo maaragtay ay ay ka tirsan tahay jabuuti ayay ku dua ka dhacayeen hadda ashaabta ashaabta kor kama hayo madaxda kolley eh, eh, shan boqol oo eh, boqos ayaa akrinayay horta sida runta xagga ammaanka markaan fiirino eh, waxaa- waxaan u aragnaa inay aad eh, dowladda ay maaragtay eh, ammaanka ay ugu adkaysay waxaan maanta maanta waxaan ku wareegayna magaalada iyo gobolada Eh, waxaan aragnay maaragtay eh, eh, booliista booliista iyo kuway dhahaan jenda jendamire deerhinta waxaan la kulanay eh, madaxweynaha eh, wadanka israel eh, umar coalition oo shan xisbood isku imaadeen asaga uu yahay eh, eh, kandidateeda waxaa kaloo jiraan kuwa oo independent ah iyo xisbi oo laba qof ka taagan marka adiga ilaa todoba qof baa hadda taagan sidaan u aragnay musharaxiinta waxaa kamid ah eh, kuwa oo maaragtay eh, madax bannaan u taagan oo xisbigan ku salaysnayn oo maaragtay eh, ayaga magacooda toos eh, lo- loogu dooranayo
aad buu mahadsan yahay axmed ciise axmed ciisaaq xasan oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada kenya ahna gudoomiyaha guddiga doorashada ee qaaradda afrika oo jabuuti doorashadeeda maanta ka hadlayay dhegeystayaal wixii warara oo doorashada jabuuti kusoo kordhana wararkan barnaamijyadeena soo socda ayaad kala do- kala socon doontaan insha allah wasaaradda boostada isgaarsiinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in wada shaqayn aad u wanaagsan ay kala dhexeyso dhammaan wasaaradaha dhanka boostada iyo isgaarsiinta ee maamul goboleeda dalka xilli maalintii shalay magaalada muqdisho oo lagu soo gebagabeeyey shirar wasaaradda boostada ee xukuumadda soomaaliya ay la lahayd wasiirada dowlad goboleedyada oo looga hadlayay sidii dhanka isgaarsiinta iyo boostada guud ahaan soomaaliya loo horumarin lahaa haddaba si shirkaasi wax badan aan ugu ogaano waryaheena cismaan maxamed aadan ayaa waxa uu wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda boostada ee dowladda soomaaliya mudane axmed
muhiimadda hor shirkan booqashada waxay daba socotay fursad bay ahayd qaale aan u badan sugaynay waxay daba socotay shir laba maalmood naga dhammaaday oo ku saabsanaa eh, isgaarsiinta dalka si siyaasad midaysan loogu samayn lahaa marka inay wasaaraddu ku xirantahay wasaaradaheeda eh, ka jira gobollada wasaaradda waxaa lagu qiimeyn karaa muhiimadda ay leedahay dowladnimada waxa waaye dadka iyo dowladda la isku dhoweeyo dowladduna waxay dad dowlad ku tahay markay gobolladii iyo maamulladii jiray iyo dowlad goboleeda xiriir fiican la leedahay marka annaga wasaaraddana waxaa sharaf noo inaan wasaaradihii kale ee boosada isgaarsiinta ee dalka jiray ee jubbaland iyo puntland iyo koonfur galbeed iyo galmudug iyo maamulada hiiraan iyo banaadir iyo shabeellada dhexe intaba xiriir dhow la leenahay oo inoo yimaadeen na soo booqdeen arkeen shaqadaan hayno aan rabno inaanu awoodooda kobcinno oo ay si fiican noola shaqeeyaan marka muhiimadda waxaa waye isdhexgalka hadafka dowladduna ay tahay in dadkii loo adeego marka isku isku xirkii bay muhiim u tahay inay yimaadaan oo noo yimaadaan bal sharaxaad dheeri waxaa ka sii daa burburka kadib wasaaradda boostada qaab ay ka aada shaqayso wasaaradda boostada isgaarsiintu waa wasaarad federaal ah maaha wasaarad eh, waa wasaarad farsamo waa wasaarad dakhli waa wasaarad amni waa wasaarad aqoon iyo horumarka arrimaha bulshada wasaaraddu waxay rabtaa inay buuxiso kaalintii dowladda federaalka laga rabay oo ahayd inay dalkao dhan u adeegto iskuna xirto lana shaqeeyaan dowlad goboleedyadu tusaalahan hadda aan samaynayno iyo shirkii hore oo diseembar aanu qabanno aan ugu yeernay dowlad goboleedyada waxay muhiim u ahaayeen in dowladdu ama madaxweynaha dalka soomaaliya iyo prime ministerka iyo xukuumaddu ay waxay nagu aamineen inaan dalka u shaqeyno dadkan u shaqeyno annaga wakiilkaa marka dowladda waa inaan ku xiran nahay dowlad goboleedyadii maamulladii jiray taasaa marka keenaysa inaan tababarada iyo aqoonta iyo shaqadaan hayno iyo qaabkaan u dhisannahay iyo nidaamkaan wadno o dhan inay helaan dowlad goboleedyadu marka waxaan rabnaa wasaarad walba oo ka tirsan ka dhisan dowlad goboleedyadu inaan siino shaxda qaabkaan u naallo oo ah inta waaxoodan leenahay si hadhow waaxba waax loogu xiro inaan dadka keenno tababarno tababarraa ka socda wasaaradda dhexdeeda een isgaarsiintii baanu wadnaa oo mashruucii i c t aad u ballaaran oo waddanka o dhan laga hirgelinayay oo dowladda la xiray internetkii dheeraynayay iyo gobolladaba iyo jaamacadaha waddankaba marka shaqadaa badan aan qabanayno waxaan rabnaa inay qabtaan dowlad goboleedyadu markii garowe la joogo ama gaalkacyo la joogo ama la joogo baydhabo ama kismaayo waxaa qabanaya dadka wakiilada ka ah oo dowladda u ah dadkaasi dowladda federaalka ka tirsan ayagaa wakiila noo ayagaa shaqadii noo qabanaya marka waa inaan anagu isku xirannahay aaminaad jirto aan tababari karno oon tabartoodana kor u qaadi karno muhiimadduna intaa isku xirkaasaa muhiim maanta waxaa soo bandhigtay fiber optic oo xawaarihiisa u sarreeyo inta isticmaasha hotel gaarsiida fiber optica waa socdaa wasaarado shan iyo toban xarumood oo dowladdu leedahay federaalka baan ku xirayna inta badan hadda sideed wasaaradood waan gaarsiina oo ku xirnay waxaan u samayn doonaa communication rooms ama teleconference rooms shan iyo tobanka xarumood waxaa kaloon geyn doonaa maamul goboleedyada ilaa shan iyo labaatan maamul goboleedkiiba shan communication ama conference room baa loo xiri doonaa kadibna internet baan u xiri doonaa waxaa la rabaa dowladdu inay dadkeedii ay maamuleysay ama gobola jooga ama caasimaddaa jooga inay la xiriiri karto oo madaxweynuhu la hadli karo madaxweyne maamul goboleedyada iyo dowlad goboleedyada in prime ministerku la hadli karo si life ah oo internet leh inuu la hadli karo xukuumadda ay shirgeli karto iyadoo la hadlaysa toos marka muhiimadda waxa waaye dowladdu inay hore u socoto dadkiina loo soo dhoweeyo dowlad goboleedana ay qayb ka noqdaan ahdaafta iyo siyaasadda iyo wasaaraduhu ay dhigeen marka annaga door ahaan wasiirka wasaaradda iyo wasiir ku-xigeenka oo nooga mahadcelinaya dadaalkaas xooggale ay qaateen inaanu xaqiijino annaga farsamana shaqadayda aniga farsamo waay waa inaan hubiyo in hadafkii dowladdu uu hirgalo oo wasaaradihii aan isku xidhanna marka taasaan maalmahan xoogga saarayna insha allahu shaqo fiican oo noo socda
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadhiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya adeegaha labada masjid ee barakeysan boqor salmaan bin cabdilcasiis ayaa maalintii ayaa booqasho shan maalin qaadanaysa waxa ay uga bilaabatay waddanka masaarida waxaana oo la sheegay inuu kulan la yeeshay madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al siisi islamarkaana ay ka wada hadleen arrimo fara badan oo amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha gobolkana quseeya afhayeenka madaxtooyada dalka masaarida calaa yuusuf ayaa sheegay in booqashada boqor salmaan bin cabdilcasiis ee dalka masar ay si weyn usoo dhoweeyeen dadka iyo dowladda dalkaasi islamarkaana ay keenayso in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya labada ummadood waxa uu sheegay in wadahadalka ay yeesheen labada mas-uul diyladda lagu saaray ammaanka gobolka siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay in la iska kaashado guud ahaanba wax kasta oo labada dal khuseeya islamarkaan la gaari doono ay gaari doonaan labada mas-uul heshiisyo dhowra boqor salmaan bin cabdilcasiiska dalka boqortooyada sacuudi carabiya ayaa boqoshada shanta maalin qaadanaysa dalka masar ugu bilaabatay waxaa ku weeriyay wasiirka arrimaha dibadda caadil al jubeer iyo sidoo kale wasiirka awqaaftii arrimaha diinta wasiirka dhaqaalaha iyo mas-uuliin kale oo aada u fara badan oo boqortooyda sacuudi carabiya ka tirsan xogayaha guud ee jaamacadda carabta nabiil al carabi oo war qoraa la soo saaray kadib boqoshada boqor salmaan dalka masar ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay mid si weyn isugu soo dhoweynaysa xiriirka soo jireenka ka dhexeeyey labada dowladood waa masar iyo boqortooyda sacuudi carabiya waxaa sidoo kale boqorka inta uu joogo dalka masar lagu wadaa inuu kulamo ama uu kala hadli doono dadka masar masaarida ee aqalka baarlamaanka dalkaasi islamarkaana goobo kale oo aad u muhiima u booqan doono waxaa labada dhinac la sheegay lagu wadaa inay heshiisa ku baxaysa adduun gaaraya labaatan bilyan oo dollar oo dhanka shidaalka iyo meelo kale lagu maalgelin doono shanta sano soo socota inay saxiixi doonaan waxaana sidoo kale ka mid a qorshayaasha ee ay wada gaari doonaan in hal dhibic shan bilyan oo horumarin lagu samayn doono gobolka sinai ee dalkaasi iyadoo intaasina ay dheer tahay in ganacsatada dalka boqortooyada sacuudi carabiya ay waddanka masar ku maalgashan doonaan afar bilyan oo dhanka tamarta beeraha iyo mashruucyo kale taas oo lagu wado inay kor u qaado dhaqaalaha dalka masaarida tan iyo markii ciidamada militariga ee xukunka ay ka tuureen madaxweynihii ugu horeeyay ee dadka masaarida ay soo doortaan ee maxamed mursi ayaa waxaa dalka boqortooyada sacuudi carabiya uu ahaa waddankii ugu horreeyey heshiir weyn usoo dhaweeyey xilka qaadista militariga ay ku sameyn madaxweyne mursi hase yeeshee boqorkii boqor salmaan bin cabdilcasiis oo sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii qabtay kadib markii uu geeriyooday ninkii asaga ka horeeyey ayaa waxaa lagu la sheegayaa in si aada ay isugu dhawaayeen oo dhanka marka laga hadlayo kooxaha akhwaanulmuslimiinkana ay isku soo dhawaayeen hase yeeshee kii asaga ka horeeyey uu si aada ugu soo horjeeday in kooxda ikhwaanulmuslimiinka ay saameyn ku yeeshaan wadamada gobolka dalka boqortooy sacuudi carabiya ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada ugu dhaqaalaha ee xooga wanaagsan ee khaliijka carabta dhegeystayaal warkii subaxnimo waxaad ka dhegaysanayseen raadhiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadoona jimca waa iginta